Waxaa soo badanaya haweenka ku soo biiraya ganacsiga yaryar kuwaas oo ku iibiya xaafadaha magaalada Jowhar isla markaana shaqo abuur u noqotay. Waxyaabaha ay ku iibiyaan haweenkan waxaa ka mid ah raashinka, dharka noocyadiisa kala duwan iyo agabka ay ku ciyaaraan caruurta. Qaar ka mid ah haweenka oo la hadlay Radio Isnaa ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ku dhaliyay in ay ku soo biiraan ganacsigan yaryar.
Anigoo ah Faadumo Cilmi Axmed. Hadda ani ee maxay dhahaan waxaan ku doortay inaan xaafada ku ganacsado anigoo ku jiro ciyaalkayga dhex joogo ee waxay rabaan u maaray karo oo shaqadeena qabsan karo. Wallaahi ee ganacsiga yar oon ku haya xaafada tabakaayadan yaraa meesha iigu taalo ayaan ku ganacsadaa. Waxaan iibiyaa sida burka, sokorta, bariiska, baastada ayo nuuc bagaash intay ku imaato ayaan ku iibiyaa meeshaan. Wax badan oo ilmaha ay isticmaalaan iyo habeenka inta ay jecel yihiin oo macmacaanka ah. Hataa marka waxaan iibiyaa sida waxaa la mid ah baatiyaasha, dharka ciyaaleedka, ee maacuunta, qudaarta ayo nuuc meesha ay ku timaado ayaan ku iibiyaa sandaqadan. Kolley wallaahi alaabta waxaan ka soo iibsadaa baqaarada oo ku yaalaan Jowhar sida burka, sokorta iyo bariiska magaalada ka soo iibsadaa Jowhar. Bagaashka kale yaryarooga wixii ah iyo baatiyaasheena waxaan ka kaystaa xamar. Qabado horta way iska jiraan. Marka ganacsiga waa sida mar waxa waaye ganacsi wuxuu kugu soo aadaa ee maciishada oo raqiis ah mar wuxuu kugu soo aadaa iyadoo qaale. Tusaale hadda hadoo kale saliidii la gooy laahay. Dadkina waxay jecel yihiin qiimihii shalay aa la gadi jiray inaa gadid. beecina isma bixinaayo marka caqabad badan ha jirta ganacsiga naftirkiisa oo loola kulmaayo dulqaada u baahan magacay faadumo maxamed ibraahin aa la dhahaa waxaana ka shaqaystaa gurigan ka shaqaystaa ganacsi gaabagaabiyaan ka shaqaystaa bariis bur baasto saliid adeega khuraartoo yarooga iyo nyaayadoo kale bocorkoo kale dhirta adeeg kabsa caleentoo kale bashashoo kale tuuntoo kale aan ka shaqaystaa gurigeygan ku xamaashtaay muddo lix sano aan ganacsigaas haayaa aliyuunka ilmahaana ka raadsaday aan ka helaay ilaahayna waa ii sahlaay mooliyaan iska meeshii oon nuskeedoo ka helaa inaan ganacsiga galo ganacsigaas iyo rootigan lix sano aan ka shaqaystay gurigeygan aan ku gataay bariisaan kalontay sokor bur adeega baasto dhexu taa xirtaa bacan ku xirtaa bacdo amaa ka heshaa camal oo ku faa'iidaysataa mugo canjeerada subaxii saacadii ugu duwatahay bacdasoo waa doon lahay ma waa soo gada lahay faa'iidadeyga waa inaa bacdaas ka raadsad maalin kasta oo aan doon lahay aan ka helo gurigaasna gurigaan uga tahay adeeg hiroona gurigaan uga tahay ganacsi weynaana iigu fur maasha allah kisiraan bilaad waa ii batibo lix sanana hadda howsha saayaay ilaahay ii barakeeyo abuurkan danteyga igu dhalisa in aan gurigeyga ka furto sida qofka kaloontay oo ilmoole oo suuqa gaari karino waa usoo dhaweeyey guriga xaafad daris leebaa dadkii suuqa aadi karna kaloontaya iga adeeganaas wixii iyo habeenkii qofkii habeenkii garab rabta habeenkii la biil loo keenaa oo suuq ma habeen furan anoo iga gadanaa saas darteeda igu soo kordhisay anina alyoonkeyga inaan wixiis ilaah iga soo saaro ilmiheyga aan siisto xamdi maxamed iyo faadumo cabdiraxmaan oo ka mid ah habeenka ka ganacsada xaafadaha horseed ayaa waxaan wax ka weydiiyey farqiga u dhexeeya ganacsiga xaafadaha iyo midka suuqa lagu iibiyo dadka xaafadaha ka adeegtaa ka mid ahay sida quraarta ee yaanyada iyo bariiska iyo saliid iyo waxyaabo badanaan ka helaa wax walba xaafadaa ka helaa taasoo igu fudud aadiska suuqa arrin wanaagsan waaye xaafadaha wax walba oon u baahannahay inaan ka helno quraarta iyo adeegii dhan iyo wixii suuqa doona leen dhanbu xaafadaha nugul soo fududeeyay waanu ku faraxsannahay maayo wax isbedel ee ma jiro qiimihii suuqa le xaafadana adeeganahay waanu ku waxyaasannahay saas ee tahay waa inuu fududahay suuqa aadiskiis waanu noo fududeeyay suuqa ma aad laakiin xaafadda aan wixii aan rabo aan ka ganacsadahay suuqa marmarka hore iska aadaay laakiin wixii oo rabo bur bariid baasa sokor yaanyo wixii loo baahan yahay xaafadda aan ka ganacsadahay maasha allah aan ka helnaay waxaan ku qabaay adiga qof iska oo miskiin iska xoogsataan iska nahay waqti xuna adoo wax iska keenaayo wixii suuq laga helaa magaala xaafadaan ka helnaay aan ka ganacsana anigo aan ka gadanaa wixii aan rabno maamada waanoo fiican tahay wax kasta wixii aan ku waxeysano waa ka heleynaa unuka maasha allah haddaan wax aan haysano berig waa waana siinay qof maamo oo iska fiican waaye alxamdu rabbilcaalamiin meesha kor dhib maku qabno maasha allah ganacsad inaa wax lagala suubsado waa iska fiican tahay wixii kasto wax kasta oo xaafadda waa ku baxaayin hadda oo maagaano suuqa aaga waxeysana ma jirin waxaa jira habeen badan kuwaas oo shaqaabuur u noqotay ganacsiga xaafadaha islamarkaana ka maareeya noloshooda